أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka oo caawa guud ahaantiis aan ku soo qaadan doonno dhacdooyinkii waaweynaa iyo howlgalladii dhacay bilihii jamaadul awal jamaaduul aakhir rajab iyo shacbaan ee sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri barnaamijka faafreebka waxaa igala qaybgeli doona bashiir muxyidiin abu ayman haye bashiir kowdii jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday guriga murtad xasan gurgurto oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho xilliga qaraxa uu dhacayey madaxa kooxda hirdada soomaaliya ma uusan joogin guriga balse waxaa ka dhashay burbur gaaray dhismaha guriga siddeed iyo tobankii bishii jamaadul awal sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa lala egtay taliyaha ururka shan iyo tobanaad ee maleeshiyaadka maamulka riddada ee loogu yeero jubbaland kaasoo lagu magacaabo xuseen ibraahim daahir garaar waxaana soo gaaray sarkaalkaasi dhaawac culus sagaal iyo tobankii jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta waxay camaliyad istishhaadi ah la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore saldhigga ciidamada turkidu ay ka samaysteen degmada wadajir ee magaalada muqdisho maleeshiyadan oo tiro ahaan ka badnaa boqol xubnood ayaa goobta u joogay si loogu diiwaangeliyo ku biirista ciidamada caloosha dushaqaystayaasha riddada ah allaah fadligii waxaa weerarkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay laba-iyo soddon murtad halka dhaawacu intaasi ka badnaa lixii labaatankii bishii jamaadul awal sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay deegaanka howdley oo ka tirsan galgaduud sidoo kalena dhacda waddada xeebta ee isku xirta wilaayaadka galgaduud iyo shabeellada dhexe weerarkan oo ahaa mid qorshaysan oo sidii loogu talagalay u dhacay ayaa lagu dilay shan askari oo murtadiin ahaa oo ay ku jireen taliyihii maleeshiyaadkaasi haystay oo lagu magacaabi jiray maxamed xasan shamleeye iyo ku-xogeenkiisii oo lagu magacaabi jiray khaliif cabdi siyaad khaliif eedo iyadoona laga soo qaatay shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah shantii jamaadu thaani kun afar boqol shan iyo afartankii hijri howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda suuq boocle degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho ayay ku dileen sarkaal ka tirsanaa macawisleyda riddada shabeellada dhexe waxaana sarkaalkaasi lagu magacaabi jiray daahir muuse toddobadii jamaadul aakhir sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay duleedka deegaanka camaara ee wilaayada mudug iskudarka khasaaraha murtadiinta ayaa gaarayay shan iyo toban dhimasho ah oo dagaaladaasi lagu dilay halka dhaawacana uu ka badan yahay afar iyo toban kale sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaaladaasi ku gubeen gaarin nooca tawga ah oo ay wateen maleeshiyaadka riddada gorgor halka sidoo kalena mujaahidiintu soo qanimaysteen toban qori oo laga soo furtay murtadiinta isla maalinkaas toddobadii jamaadul aakhir kun afar boqol shan iyo afartankii hijri khadiijo maxamed diiriye oo ka mid ahayd golaha wasiirada kooxda riddada soomaaliya ayaa ku halaagsantay dalka jabuuti waxaana lagu xasuustaa inay kaalin weyn ku lahayd la dagaalanka xijaabka iyo dhaqan halaynta dumarka muslimaadka ah isla toddobadii jamaadul aakhir sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shan hijri dagaallo culus oo saddex jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada baangaraafta oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ka dhacay duleedka magaalo xeebeedda kismaayo waxaana lagu dilay in ka badan shan iyo toban murtad halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen siddeed iyo toban kale waxaana jiro tiro askar ah oo murtadiin ah oo nolol iyo geeri ilaa iminka lagu laayahay tobankii jamaadul aakhir sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadkii riddada dhowr jeer ayaa ka dhacay deegaanka baraag ismaaciil ee wilaayada mudug sidoo kale deegaankaasi waxaa qarax lagula beegsaday gaari cabdibila ah oo ay wateen maleeshiyaadkii riddada gorgor kaasoo goobta ku burburay maleeshiyaadka lagu dilay dagaalada iyo qaraxa ka dhacay deegaanka baraag ismaaciil waxa ay gaarayeen labiyo toban askari oo murtadiin ah dhaawacna waa kow iyo labaatan askari murtadiinta lagu diray dagaaladii ka dhacay deegaanka baraag ismaaciil waxaa ka mid ahaa sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray bulaale isla tobankii jamaadul aakhir sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa la wareegay deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe kadib markii ay halkaas isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa kow iyo tobankii bishii jamaadul aakhir sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaal ka dhaca duleedka magaalada camaare ee wilaayada mudug ayaa jab iyo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada dagaalka oo bilowday subaxnimadii hore ayaana istaagay galabnimadii iyadoona in ka badan toddoba jeer murtadiinta lagu jibiyey dagaalkaasi tirada dhimashada maleeshiyaadka riddada waxa ay gaartay in ka badan konton askari oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad dhaawacona intaas ayuu ka badnaa sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi nolosha ku qabtay askar murtadiin ah kuwaasi oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta waxaa sidoo kale dagaaladaas mujaahidiinta ay ku soo qhaniimaysteen hub iyo rasaas aad u fara badan afar iyo tobankii jamaadu thaani sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xarunta madaxtooyada riddada soomaaliya saddex askari oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada ayaa ku dhintay weerarkaas halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo uu ku jiro yaasiin dhegey oo ahaa kormeeraha saddexaad ee ilaalada madaxtooyada sidoo kale halgantaal ayaa ku dhacay guri uu nawaaxiga xarunta madaxtooyada ka deggan yahay cabdulaahi istakiin oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka riddada degmada boondheere laba askari oo ilaaladiisa ah ayaana weerarkaasi ku dhaawacmay shan iyo tobankii bishii jamaadul aakhir sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintaas dagaal kula wareegay deegaanka cadcaddey ee hoostaga degmada runirgood ee shabeellada dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada dagaalka waxaa lagu dilay lix iyo toban murtadiin ah dhaawacna waa sagaal murtadiin khaniimada mujaahidiinta ee dagaalkaasi ku soo furteen waxa ay kaliyihiin afar b k m ah hal r b g iyo shan qori oo ah k afartan toddoba ah lixii tobankii bishii jamaadul aakhira sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda ceelqalow ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxay ku dileen murtad ibraahim saalax oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha dawaaqiidda xilligii farmaajo uu hogaaminayay kooxda riddada soomaaliya sagaal iyo tobankii bishii jamaadu thaani sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri murtad muuse biixi madaxa maamulka ashaadaladirirka ah ee somalilan ayaa dowladda itoobiya u saxiixay inay qaadato labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha soomaaliya maanta oo sanadkii laba kun iyo afar labaatan uu kow yahay waxaa noo nasiib wanaaga inaannu kala seexanayno memorandum of understanding dowladda federaalka ethoobiya saa og tihiinba qof waliba ama madaxweyne kastaa wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra-iisul wasaaraha ethoobiya federaalka ethoobiya waxaa uu naga codsaday inaynu wadagalno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan oo ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariimska ahaa meel ay degaan innaga somalilandna waxaynu in badan etoobiya iyo qaranka weydiisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeenna oo muddo badan maqlay waxaynoo farxada oo naga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo etoobiyaba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in annaguna aanu u ogolaano labaatan kilomitiro badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan oe qaranka soomaaliya dowladda horreysay ay noqon doonaan marka la saxaa heshiiska waxaan maranayaa arrintaasi inay tahay mid labada dalba udana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo layska kaashado oo dhan innagu waxaanu leenahay baddii etoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waa naga ballan qaadeen insha allahu berbera waxay ka mid noqon doontaa dekadaha ay etoobiya soo marayso wixii ay soo dejinayso qayb ka mid a kolba intii aynu horumarayno aad iyo aad baan ayaan ugu mahadnaqaya ra-iisul wasaaraha insha allahu dhowaan inuu noqdo etoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee somaliland aqoonsada annaguna aanu noqono dalkii u horreeyey ee u ogolaada labaatan kilomitiro bada
ክቡር ፕሬዚዳንት ሙሳቢሂ ሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ለአዲሱ የፈረንጆች ዓመት እንዲሁም በጋራ አደረሰን። አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ።
madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi tagaasi jaafto afhayeenka baarlamaanka demaka makanoon ra-iisul wasaare ku-xigeenka etoobiya iyo dhammaan wasiirada sharafta leh waxaan idinkugu hambalyeynaynaa sanadka cusub iyo maalintan etoobiya ay jebisay xayndaabka sidaan in badan ku celcelinay ballanqaadkii aan shacabkeena u galnay waxaa qayb ka ah in etoobiya ay hesho adeega tooska ah ee badda cas walaalaheena somalilan waxaan maanta la saxiixanay heshiis is-afgarad heshiiskan faahfaahin ayuu yeelan doonaa waxaa qayb ka noqon doona si si wadajir ah aan u barwaaqowno oo aan xaqiijinay nabadgelyo buuxda taas ayaan heshiiskan bilow u yahay sida aan hore u sheegnay ujeedkan waa in laga wada faa'iidaystaa khayraadka balse ma jirto cid aan xog ku qabsanayno arrintaas maanta oo sanadka cusub bilow yahay ayaan ka dhabaynay shacabka etoobiya iyo somalilan iyo dadka nabadda iyo horumarka jecel ayaana markhaati ka noqon doona guushan weyn ee aan gaarnay ስብራቶቻችን ይጠገናሉ። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። በገባነው ቃል መሰረት ሀገራችንን ወደሚቀጥለው ደረጃ እናሸጋግራለን። ስለሆነ ሁሉ ያደረገልን ፈጣሪ እናመሰግናለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
isla sagaal iyo tobankii bishii jamaadu thaani sanadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri saacado kadib shaacinta heshiiskaasi xaaraanta ah waxaa shir jaraa'id qabtay sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo soo bandhigay mowqifka xarakada ee heshiiskaasi burcadnimada ah sheekha ayaa sheegay in heshiiskaasi lagu karkariyey jabuuti ayna isla ogaayeen xasan gurguurte muuse biixi iyo ismaaciil cumar geelle shirkeennan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay hadal ka soo yeelay maamulka xabashida itoobiya kuwaas oo sheegay inay heshiis is-afgarad ah la gaareen maamulka riddada ah ee uu madaxda ka yahay muuse biixi heshiiskaas oo la sheegay in labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebta soomaaliya lagu wareejiyey itoobiya haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah baadil ah burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana ma aqbalayno intaa ka dhulka soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato waxaana arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday xabashidana shilimaad uga soo qaatay waxaan ognahay in heshiiskaas xaaraanta ah lagu soo karkariyey dalka jabuuti halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay ku shirayeen murtadiinta kale ah ismaaciil cumar geelle xasan gurguurta iyo muuse bixi markii shirkaasi uu soo dhammaadayna waxaa is-ababa loo diray muuse biixi si uu badda soomaaliyeed ugu soo saxiixo xabashida marka waa go'aan saddexdaas murtad ay isla og yihiin heshiisna ku yihiin in badda ummadda soomaaliyeed xabashida lagu wareejiyo xabashida ku faraxsan in murtadiin khaa'iniin ah ay warqada ugu saxiixeen in khayraadka ummadda soomaaliyeed si sahal ah ay ku qaataan waxaan ku leenahay kuwaas been ayay idiin sheegeen waxaad soo damcaysaan waa hanti ummad soomaaliyeed waana habeenkii xalay tegey inaad si sahlan ku qaadataan kuna nicmaysataan horay waxaad isugu daydeen inaad berriga iyo badda soomaaliyeed isku darsataan rag baa allaah fadligiis xoog iyo xabad idinkaga kacshay maantana waa isla idinkii xabashida saliibiyiinta ahaa iyo annagoo ummaddii soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan kala helno ayaan leenahay saddex iyo labaatankii bishii jamaadul aakhir sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa lagu bartilmaameysaday jenaraal maxamed sheekh cumar xirsiile oo ah madaxa hoggaanka saraakiisha ciidanka riddada ee asluubta murtadkan ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus iyadoo xaalad harisa uu galay sarkaalkana hore u soo noqday taliyihii hore ee xabsiga dhexe ee riddada ee magaalada muqdisho ayaa caan ku ahaa dhibaateynta iyo tacdiibinta maxaabiista muslimiinta ee ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho isla maalintaa saddex iyo labaatankii jamaadu thaani sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri waxaa soo baxay war saxaafadeed ciwaan looga dhigay abraha iyo abuuriqaal waxaan jihaad ahayn laguma jebin karo lix iyo labaatankii bishii jamaadu thaani sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaal ka dhacay duleedka magaalada camaare ee wilaayada mudug waxaa lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada dhimashada murtadiinta waa afar iyo toban waxaana ka mid ahaa abaanduulaha guutada siddeed iyo tobanaad ee gorgor murtad cabdi maxamed xasan suulnuug iyo saraakiil kale oo uu ku jiray abaanduulihii guutada tobannaad ee gorgor dhaawacana waa siddeed iyo toban kale oo ay saraakiil ku jiraan sidoo kale waxaa jiray hub isugu jiray kuwa fudud iyo kuwa culus oo mujaahidiinta ay maalinkaa ku soo furteen dagaaladii dhacay toddobiyi labaatankii jamaadu thaani sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay weerar la beegsadeen maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiin ah oo geedjaris ka waday inta u dhexaysa degmada qoryooley iyo deegaanka danow ee shabeellada hoose dhimashada waxa ay ahayd afar murtad waxaana ka mid ahaa cismaan xasan cabdi oo ku magac dheera cismaan gaab oo ahaa taliyihii riddada nisa ee degmada qoryooley qaniimada waa afar qori oo a k ah iyo booshashkooda sagaal iyo labaatankii bishii jamaadu thaani sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada iyo xafiisyada cadowga saddexdii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri xukun xaduriddo ah ayaa lagu fuliyey toddoba jawaasiis ah oo la shaqaynayey saliibiyiinta iyo murtadiinta kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaalla degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cali bakar yuusuf oo loo yaqaano xamse baajuuni da'diisuna tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeyo sirdoonka ciidamada kenya eedaysanaha labaad jamaal idriis nayaga da'diisuna tahay labaatan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka kenya ee loo yaqaano a t b u eedaysanaha saddexaad juulo muwaan joole jaaka oo loo yaqaano yaasir da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista kenya eedaysanaha afaraad kalar cabdulle aadan da'diisuna tahay konton iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey weeraro ka dhacay walaayada shabeellada hoose eedaysanaha shanaad deeq faarax yuusuf da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah ciidanka kenya eedaysanaha lixaad mursal xasan yuusuf oo sagaal iyo toban sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbooyinka waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa ciidamada riddada ee jubbaland wuxuu dhibow ku galay kismaayo kadib wuxuu noqday ilaalada xaafadda via two ee kismaayo kadibna waxaa lagu soo qabtay asaga oo jooga tuulada buulaballey oo hoos tagta degmada jilib eedaysanaha toddobaad ibraahim maxamed ibraahim oo labaatan iyo toddoba sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah allahu akbar
isla saddexdii bishii rajab sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada ceelqaalow iyo deegaanka harasuki ee gobolka mandheera ee ku hos jira gumaysiga siliibiyada ee kenya qaraxa waxa uu haleelay gaari biji ah bakhtiga waa sagaal askari oo siliibiyiinta kenya ah dhaawacan waa toddoba askari gubashadana waa hal gaari oo biji ah afartii bishii rajab ee sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay camiliyad istiishaadiya ka fuliyeen dhabarka dambe ee xarunta maamulka ridada ugu magacaaban gobolka banaadir goobta ay camiliyaddu ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan murtadiinta kuwaas oo ka kala tirsanaa hay-adaha sirdoonka ridada shaqaalaha wasaaradaha ridada iyo kuwa maamulka ridada ugu magacaaban gobolka banaadir dhimashadu waxay ahayd toddobiyo toban murtad halka dhaawacana uu gaarayay sagaal kale lixdii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka xerada sarkuusta ee magaalada muqdisho waxay ku dileen gaashaanle ibraahim maxamed cali oo ka mid ahaa saraakiisha ka howlgasha villa baydhabo ee muqdisho sarkaalkan waxay mujaahidiintu ka furteen biskoolad uu ku hubaysnaa siddeeddii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiintaee ka jihaada wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxay allaha fadligii muqdisho ka fuliyeen howlgal guulaystay oo lagu beegsaday murtadiinta ashaadala dirirka ah uu imaaraadku ka samaystay caasimadda muqdisho weerarkan oo dhacay saqdii dhexe ayay ciidanka mujaahidiinta cagta ku mariyeen fariisin ay maleeshaadkaasi murtadiinta kaga sugnaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho inta uu howlgalku socday waxay mujaahidiinta goobta ku dileen toban askari oo ka tirsanaa murtadiinta waxay sidoo kale mujaahidiinta ku soo qanimaysteen toddoba qori oo mid ka mida uu yahay qoriga loo yaqaano beeka amka murtadiinta goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa taliyihii haystay fariisinka la weeraray oo ahaa murtad ay mujaahidiintu si gaara ugu raad joogeen kaasoo isaga iyo mooryaantiisa uu hoggaamiyo ay dhibaato xooggan iyo beegsi ku hayeen dadka muslimiinta ah gaar ahaan kuwa ay ka muuqato shacaa'irta islaamka labiyo tobankii bishii rajab sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay weerara cagmarina ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ka samaysteen deegaanka caad ee wilaayada islaamiga ee mudug saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waa shan saldhig oo saddex ka mid a ay ku yaaleen gudaha caad halka labada kale ay ku yaaleen duleedka deegaanka afar ka mid a saldhigyada ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku sugnaa afar urur oo ka tirsan maleeshiyada riddada ee loogu yeero gorgor halka saldhigga shanaad ee isagana cagtala mariyey ay ku sugnaayeen maleeshiyaad iskugu jira waxaa loogu yeero danab daraawiish iyo macawisley tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray waxa ay gaarayeen kun saddex boqol iyo konton askari kuwaas oo ku qalabaysnaa gaadiid ciidan qaybna ka ahaa dagaalka ashaadala dirirka ah ee siliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan koonfurta wilaayada islaamiga ah ee mudug allah fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta shantii saldhig ee murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka caad iyo duleedkeeda waxaana halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada dhimashada waa boqol kow iyo sagaashan askari iyadoo dhaawac uu intaasi ka sii badnaa sidoo kale cadowga waxaa laga soo qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo ay mujaahidiinta gacanta ku hayaan sidoo kale mujaahidiintu waxay allaha fadligiis gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaalay saldhigyada murtadiinta ee deegaanka caad oo ay ku jiraan gaadiidka dagaalka ee loo yaqaan tiknikada iyo kuwa ciidamada lagu daabulo isla labiyo tobankii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri camiliyad istiishaadiye ah ayaa ka dhacday isbaaro ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada ee nisa iyo kuwa boolis militaaro oo ku taala isgoyska calekamiin ee magaalada muqdisho isbaarada la beegsaday oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad tiradooda lagu qiyaasay konton askari ayaa waxaa camiliyadda lagu dilay sagaal iyo toban ka mid a murtadiinta halka ay ku dhaawacmeen toban kale waxaa sidoo kale camiliyaddaasi ku burburay laba gaari oo nooca tiknikada loo yaqaano oo maleeshiyaadkaas halkaa u yiilay isla maalintaas labi-iyo tobankii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen fariisiin maleeshiya ka tirsan murtadiinta puntland ay ku leeyihiin gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa lagu dilay weerarkaasi shan murtad oo laba ka mid ay saraakiil tahay halka sagaal kalena ay dhaawacyo culus ka soo gaareen saddex iyo tobankii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa duqaymo ay ka geysteen degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ku dilay ilaa toddoba ruux oo isugu jira waayeel dumar iyo carruur odayaasha iyo waxgaradka ayaana si adag uga hadlay xasuuqaasi uu maraykanka u ku kacay
waa maalin runtii aad magaalada galhareeri muruga uga jirto maadaama macallimiintoodii iyo ardadoodii diyaarad ay xasuuqday si maaragta ula kaca oo ay weliba ay ku xasuuqday
dad bulsho ah oo magaalo joogo iyadoo u jeedda runtii waxaan leenahay dadkii dadkan ahalkooda ahaa samir iyo iimaan allah ka siiyo ayagana shuhado allah ka dhigo shahaadadooda allah ka aqbalo min cilmi imtixaan wax yaroo iska imtixaan oo nagula soo tuutuura waaye maya waa waa wadaadkayga waaye wax shiida waxba maaha waa iska alxamdulilah adduunyada waa iska imtixaan waa ilaahayna waxaan ku leeyahay imtixaanka adduunyada waa ka rare ilaahay kitaabkiisa midka allah ka siiya siddeed iyo tobankii bishii rajaab sanadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartanka hijri weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda banqiyaamo ee magaalada baydhabo waxaa lagu dilay lix murtadiina uu ku jiro abaanduule ku-xigeenkii maleeshiyaadkaas oo magaciisa lagu soo koobay madkuus dhaawacana waa sagaal askari oo murtadiin ah khaniimada waa shan qori oo isugu jira hal beke m ah iyo afar qori ee nooca ah k afartan toddobo sidoo kale ku dhowaad afartan boosh iyo rasaas tiro badan ayay mujaahidiintu soo khaniimaysteen labiiyo labaatankii bishii rajab sanadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka shabeelow ee wilaayada mudug halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah dagaalkaas ayay mujaahidiinta ku gubeen gaari cabdibila ah oo ay maleeshiyaadku lahaayeen halka gaari kale oo cabdibila ahna mujaahidiintu ay soo qanimaysteen waxaa sidoo kale jira khasaare dhimasho ah oo gaarayay ilaa shan askari iyo dhaawaca toban kale toddoba iyo labaatankii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada boosaaso waxaa lagu dhaawacay taliyaha booliska ridada puntland ee degmada carmo murtadka lagu magacaabo axmed koboc waxaana sidoo kale dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa isla toddobiyo labaatankii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri xukun xaduriddo ah oo lagu fuliyey shan jawaasiisa ayaa ka dhacay fagaare ku yaalla degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe siddeed iyo labaatankii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri mujaahidiinta ayaa qaraxyo ay ka fuliyeen deegaanka cilwareego ee shabeellada hoose waxa ay ku bartilmaamaysadeen koliyo gaadiid ah oo waday zaad isahay ayna la socdeen ciidamo isugu jira afrikan iyo caddaan mid ka mid a qaraxyada ayaa haleelay gaari nuuca towga oo ay ku xirnaayeen isgaarsiinta kaas oo ay saarnaayeen sagaal sarkaal oo caddaan ah gaariga ayaana gebi ahaanba burburay waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaalkii sarkaal ee caddaanka ahaa ee gaariga la socday saraakiisha caddaanka ee qaraxa lala egtay ayaa waxa ay qaabilsanaayeen qaybta logistikada ee ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan qaybta raashiinka iyo dhismaha xeryaha ee degaan ciidamada kufaarta dhaawaca waa ilaa shan sarkaal oo uu ku jiray taliyaha qaybtan oo u dhashay dalka faransiiska kaasoo lagu magacaabo roki kuwaasi oo dhaawacyadooda garaab ahaa ayaa laga qaaday xerada xalane waxaana loo sii qaaday dhanka dalka kenya sagaal iyo labaatankii bishii rajab sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay weerar inqimaasiya ku qaadeen xerada ciidamada ee lagu magacaabo jarnaal gordon oo ah saldhigga ugu weyn ee murtadiinta imaaraadka ku lahaayeen caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho xeradan ayay murtadiinta imaaraadka oo ka mid ah cadowga ku soo duulay shareecada islaamka u adeegsan jireen inay ku tababaraan calooshadu shaqaystayaasha ay iyagu maamulaan waxayna sidoo kale ka abaabuli jireen howlgallada shahadla dirirnimo ee ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah weerarka inqimaasiga ah iyo ciidamada mujaahidiintu waxay si gaara ula beegsadeen taliska saraakiisha ajanabiga ah ee ku yaalla gudaha xerada waxaana xilliga uu weerarku dhacayay gudaha taliskaasi ku sugnaa in ka badan labaatan sarkaal oo isugu jirtay imaaraadka iyo calooshadu shaqaystayaal caddaan iyo madow leh oo iyagu ay soo kiraysteen tirada mas-uuliyiintii cadowga ee lagu dilay howlgalka inta la xaqiijiyey waxay ahayd toddobiyo toban sarkaal kuwaasoo ay ku jireen dhammaan saraakiishii imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka soomaaliya taliyihii ugu sarreeyey howlgalka ciidamada taliyihii sirdoonka iyo taliyihii saadka iyo gaadiidka sidoo kale waxaa weerarkaas inqimaasiga lagu dilay saraakiil afrikaan iyo caddaan ah oo ka tirsanaa calooshad u shaqaystayaasha ajanabiga ah ee ay imaaraadku ka soo kiraysteen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay in howlgalkii xere gordon ee magaalada muqdisho si gaara loogu argudayay muslimiinta yeman liibiya iyo filistiin dhimashada iyo dhaawaca cadowga marka la isku geeyo waa in ka badan konton saraakiil ah allah subxaanahu wa tacaala ayaannu u mahad celinaynaa cadowgiisa duuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta ahna guuleeyey weerarka khasaaraha intaas la eg cadowga gaalada iyo murtadiinta ah gaarsiiyey waxaa fuliyey walaalkeen shahiid biidni illaahi tabaaraka wa tacaala mustafa mukhtaar aadan oo toddobiyo labaatan jir ah kana soo jeeda degmada xudur ee walaayada islaamiga ah ee bakool isagoo keligiis ah balse allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa kaashanaya ayuu bartanka ka istaagay saraakiishii cadowga oo ahaa niman hubaysan aadna u tababaran halkaas ayuuna ku gumaaday cadowgii allah iyo cadowgii ummadda muslimiinta ah waxba uma aysan tarinin hubkii ay wateen iyo tababarkii ay qaateen dhegta ayaana dhammaantood dhiigga loo daray falila alxamdu waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo shahaadadiisa waxaan kuu rajaynaynaa inaad jannadii allah subxaanahu wa tacaala ku nicmaysanayso cadowgii isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta ee uu allah subxaanahu wa tacaala gacmahaada ku halaagayna ay naarta ka biyacabi doonaan insha allahu tacaala oo ay ku jiraan idanka ilaahay weerarkaas lagu laayay saraakiishoodii hogaaminaysay duulaanka soomaaliya wuxuu aargud u yahay qof walba oo muslim ah oo ay dhibaateeyeen ilmo walba oo ay waalidkiis dileen dumar walba oo ay cirdigoodii ku xadgudbeen iyo waalid walba oo ay ubadkoodii dhaafiyeen isla sagaal iyo labaatankii bishii rajab sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda dabalilifka ee turkiga ayaa kala saxiixday heshiisyo militari iyo mid dhaqaale oo halis weyn ku ah dalka iyo dadka soomaaliyeed shantii shacbaan sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka u saxiixday heshiis dhigayey in ilaa shan saldhig oo ciidan oo cusub uu maraykanka ka dhisto gudaha soomaaliya toddobadii shacbaan sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri diyaaradaha dowladda saliibiyada ah ee maraykanka ayaa duqeyn ku dilay laba maxabuus oo u dhashay waddanka kuuba kuwaasoo gacanta ugu jiray mujaahidiinta isla toddobadii shacbaan sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri dowladda itoobiya ayaa magaalada adis ababa ee caasimadda waddankaasi ku bahdishay xasan gurgurte xilli uu halkaa ku sugnaa waxaana jiray in wasaaradda arrimaha dibadda riddada soomaaliya ay soo saartay war-saxaafadeed ay arrinkaa ku qirayso sagaalkii shacbaan sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaallo lagu jebiyey murtadiinta ayaa ka dhacay afaafka hore degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaana dagaaladaasi lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah iyadoona lagu dhaawacay saddex iyo toban kale khaniimada waa shan qori oo ak afartan iyo toddoba iyo qori bkm ah tobankii shacbaan sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri kooxda riddada soomaaliya ayaa heshiis dhanka difaaca ah la gashay dowladda saliibiyadda ah ee yugandha laba-iyo tobankii bishii shacbaan sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si kulul uga hadashay heshiiskii xaaraanta ahaa ee xasan gurgurte ee ubadda soomaaliya ugu wareejiyey turkiga kadib markii golaha wasiirada kooxda riddada iyo golaha dawaaqiidda ay ansixiyeen heshiis xaaraan ah oo dhigaya in maamulka badda soomaaliya ay la wareegto dowladda riddada ah ee turkiga waxaannu ka hadlaynaa heshiiska kooxda riddada ah iyo hogaamiyahooda xasan maxamuud xasan gurguurte ay sheegeen inay la galeen turkiga kaas oo badda soomaaliya lagu wareejiyey turkiga haddaba haddii aan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan ka soo hor jeednaa heshiis kasta oo lagu bixinayo baddeenna iyo berrigeenna iyo hawadeenna intaba heshiiskan maanta ay sheegeen kooxda riddada iyo hoggaamiyahooda xasan gurguurtay inay turkiga la galeenna waxaan uga soo hor jeednaa sida aan uga soo hor jeednay heshiiskii muuse biixi uu la galay xabashida mana jirto wax farqi ah oo u dhexeeya labadan murtad ee xasan gurguurte iyo muuse biixi oo midna xeebta soomaaliya uu xabashida siiyey midka kalena uu turkiga siiyey cid xaq u lehna ma jirto inay berriga badda iyo hawada soomaaliyeed siiso dowlado shisheeye waa heshiisyo xaaraan ah baadil ah burcadnimo ah boob aan geed loogu soo gaban ah oo loo geysanayo khayraadkii ummadda soomaaliyeed uu allah subxaanah wa tacaala siiyey kuna galladaystay isla labiiyo tobankii shacbaan sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri kanaalka kataiba al ikhbaariya ayaa baahiya dardaaranka halyeygii istiishaadiga ahaa ee weeraray saraakiishii imaaraadka
في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي
waxaan doonayaa halkan fariin inaan uga diro dadka soomaaliyeed walaalayaal sidaan wada ognahay dalkeena waxaa kusoo duulay gaalo noocyo badan leh sbaysigaas kufaarta markay duulaanka kusoo gareen dalkeena waxay ka dhex samaysteen dad calooshooda shaqaystayaal ah diintooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba dan ka lahayn koodaasii ridowday safka gaalada kusoo biirtay dad waxaa jira soomaali ah ka aaminsan dowladdii soomaaliya ama dad muslimiin ah waxaan leenahay dadkaasi ilaahay ka cabsada kuwan inay gaaloobeen waxaa noo caddaynaya aayaadka ilaahay ilaahay asigoo mu'miniinta uga digaya yahuud iyo nasaare inay awliye ka dhigtaan igdii ka dhigatan xukunkeeda noo caddaynaya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda wannasaara awliyaa mu'miniinta oo yahuud iyo nasaara awliyaha ka dhiganin bacduhum awliyaau bacdu gaalada hiil iyo hoo ayakaa iskule qaarba qaarka kale mu'miniinta haddaad tihiin shaqo kuma lihidiin qofkii likari waay hukunkiis muxuu noqonayaa oo awliye ka dhigta waman yatawalahu minkum fa innahu minhum qofkii gaaladaas awliye ka dhigta ayuu ka tirsan yahay in allaha laa yahdi alqawma aalimiin lama hanuuniya qawm aalimiina waxaa kaloo gaalnimadooda ku caddaynay waa maamul waxay wax ku maamulayaanna waa daaquud ama dastuur ka soo horjeeda manhajka ilaahay soo dejiyey igdii aan wax ku maamulaynin kitaabka rabbi ilaahay asigoo xukunkeeda noo caddaynaya wuxuu yidhi waman lam yakun bimaa anzala allah cid aan wax ku maamulayn wixii ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika hum alkaafiruun kuwaas waa gaala layidhi ayakun baa gaala ah marka kuwaan warkoodu waa cad yahay waxaa la rabaa gaaladan inaan iska dhicino sagaal iyo tobankii bishii shacbaan sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar madaafiica ku qaaday xerada ciidamada siliibiinta kenya ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo ilaa afartan madfaac ayaa la soo wariyey in gudaha ay u galeen xerada siliibiinta kenya waxaana gubtay qayb ka mid ah saldhigga iyadoona uu jiray khasaaro nafeed oo ka dhashay weerarkaasi labaatankii shacbaan sanadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada bilidoogle oo saldhigu ah askarta siliibyadda maraykanka iyo kuwa ridada danab kow iyo labaatankii bishii shacbaan sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaallo duqeymo iyo qarxyo lagu jebiyey maleeshiyaadka hirdada ayaa ka dhacay deegaanada wirkooy iyo baxaarsaafka ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada waa sagaal iyo toban murtad oo ay ku jireen laba sarkaal oo kale ahaa abaanduulihii ciidanka watay iyo ku-xigeenkiisa abaanduulaha ayaa lagu magacaabi jiray mahad cabdulaahi salaad abaanduule ku-xigeenka ayaana lagu magacaabi jiray asad khadar maxamuud dhaawacana waa saddex iyo toban murtad agabyo ay ku jiraan laba qoray ak afartan toddobo ayay mujaahidiintu ku soo qaniimaysteen weeraradaasi labiiyo labaatankii shacbaan sanadkii tagay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal murtad ahaa oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi madaxey oo ahaa gaashaanla ka tirsanaa booliska ridada murtadkan ayaa horay u soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee booliska degmada waaberi ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale taliyihii hore ee taraafikada magaalada jowhar ee shabeellada dhexe saddex iyo labaatankii bishii shacbaan sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kula wareegay saldhigga murtadiinta ee degmada waajid dhaawaca waa toddoba askari oo murtadiin ah agabyo kuwa ciidanka ahna khaniimo ahaan ayay mujaahidiintu u soo furteen siddeed iyo labaatankii bishii shacbaan sanadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalada camaara ee wilaayada mudug kadib markii cabsi darteed ay halkaa isaga carareen maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa deegaankaasi isla siddeed iyo labaatankii bishii shacbaan sanadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa bangarafta ee tabartay dowladda siliibiyada maraykanka ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada kaamjiroon iyo dhalaja ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada waa siddeed murtad oo saraakiil ay ku jirto dhaawacana waa in ka badan toban murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil sagaal iyo labaatankii shacbaan sanadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa la wareegay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud iyadoona halkaas ay isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa ku sugnaa mujaahidiinta ayaa markii ay la wareegeen deegaanka waxay qanimaysteen dhammaan saadkii iyo sahaydii maleeshiyaadka u tiilay saldhigyadii ay ku lahaayeen masagawaay sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay deegaanka ku dileen mid ka mid ah maleeshiyaadkii riddada oo goobta looga cararay mujaahidiinta ayaa sidoo kale waxay nolosha ku qabteen askari murtad ah
تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus afartan bilood ee iminka aan ka soo sheekaynay dhacdooyinkii waaweynaa iyo howlgalladii dhacay sidoo kale waxaa jiray waxqabad ballaaran oo uu sameeyey guddigii ay dhistay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku howlanaa saamayntii uu yeeshay fatahaadihii ka dhacay qaar ka mid a gobollada dalka soomaaliya haddaba waxqabadkaasi ballaaran ee guddiga uu sameeyey waxaa la socday oo noo soo jeedinaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow jasaak allahu khayr walaalka faysal mahad sida aad sheegtay shaqadaas waxay ahayd shaqo aada u baaxad weyn oo allah subxaanah wa tacaalana uu u fududeeyey marka loo fiiriyo baaxadda shaqada iyo wixii markaasi dhacay sida xali hordhacaba ee barnaamijka ee lagu sheegay ee qeybtan ee fatahaadaha waxay si rasmi a xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dhawaaqday lix iyo labaatankii rabiicu thaani ee sanadkii hadda tegay ee kun afar boqol afartan iyo shan hijri si rasmiana guddigu waxay howshood u bilaabeen toddoba iyo labaatanka waa maalinkii xigtayba maadaama marka ee fatahaduhu ay bilaawdeen si xawlina ku socdeen durbow marka guddiga howshooda ay horey u gudo galeen goobaha ay shaqada ka socotay waxay ahaayeen oo fatahaadahaasi ka dhaceen wilaayaadka jubbooyinka gado shabeellada hoose baay bakool hiiraan iyo shabeellada dhexe haba kala darnaadaana ee intaaba ee guddiga shaqo ayay ka qabteen laakiin waxaa la dhihi karaa meelihii ugu badnaa ee ay dhibtu ka jirtay fatahaadii ugu adkeedna ka dhacday wuxuu ahaa webiga jubba iyo magaalooyinka uu maro amaba gobollada uu maro sida gado iyo jubbooyinka amaba labada jubbe haddii aynu fiirino tallaabadii ugu horreysay ee guddigu waxay ka bilaabeen tirakoob guud in la sameeyo meelaha ay fatahaadaha durbaba markaasi ku dhufteen waxyeelada ay geysteen haddii ay jiraan dhimisho sida ay u kala daran yihiin guddigu tallaabadii ugu horreysay ay qaadeen waxay ahayd inay tirakoobkaasi sameeyaan mar haddii wax lasoo tirakoobay tallaabada xigtay guddigu waxay u qaadeen in dadkaas lasoo tirakoobay la geeyo goobo markaasi ka baxsan webiga amaba dhultaaga la geeyo waana marxaladii daadgureenta oo ahayd marxaladii ugu adkeed muddadii lagu howlanaa mashruucii fatahaadaha daadgureentu waxay ka socotay amaba ugu badneed laga soo bilaabo minsalagle isku darka goobweyn ayaan dhihi karnaa halka ay isaga daraan badda iyo webiga meel u dhow waayo jamam ayaa lasii gudbay deegaanada kusii dhowdhow ayaa dad laga soo daadgureeyey marxaladii marka daadgureentu markii ay dhammaatay oo lagu guuleystay dadkii waxay u baahdeen oona weliba dad waxaa lagu daadgureynayay doomo ka dheereeya oo aada u fara badan oo meelo kala duwan laga keenay oo runtii guddiga juhdi badanna ku bixiyey waxaa xigtay mashruucii ahaa isagana markaa dib u dejinta dadkaasi maadaama dadkii deegaanadooda iyo guryahoodii laga keenay oo biyuhu ay qaadeen waxaa la geeyay haddana goobo kaloo aamin ah oo meelo taag ayaa la geeyey maadaama webigii intaasoo kilomitir ay biyaha bannaanka u baxeen oo webigii iyo duurkiiba isku mid noqdeen waxaa dadku ay ka arkayeen muuqaaladii janalka wararka ee alkataa'ib oo si toosah tabin ugu sameeyey isagana mashruucaas oo dadku way wada arkeen dabcan waxaa xigtay marxaladii afaraad oo ahayd marxaladii iyadana raashin qaybinta ee dadkaasi maatada ah ee deegaanadoodii webiga ku fatahay in haddana la siiyo raashiin runtii raashiinka la siinayey noocyada kala duwan ee raashiinka la quuto ayaa la siiyey sidoo kale dadka waxaa la siinayey waxyaabaha markaasi laga maarmaanka inay dadka hoyga ka dhigtaan sida bacahoo kale waxaa la siinayey marakaneecooyinka maadaama fatahaduhu ay abuureen cayayaan aada u fara badan oo ay kaneecaduna ay ahayd waxa ugu badan aadka markaasi u batay marxaladda shanaad waxay ahayd daaweynta dadkaasi runtii dadkii maadaama biyo fara badan oo biyaha ay cudurro kala duwan ka dhalanayeen oo ay runtii kaneecadu qeyb ka aheyd ee dadkii laga yaabo in cudurka nashuuma biyoodka uu dhaco inkastoo allah subxaana watacaala uu dadka u fududeeyey oo ay yareed in xanuuno ay dilaacaan haddana waxaa durbaba haddana dadka lala gaaray mashruuca daaweynta oo dadkaasi waxaa dhex soconayay tiim caafimaad oo runtii laga arkayey iyagoo markaasi runtii dadka ku daaweynaya geedaha hoostooda iyo meelihii dadkaasi lagu soo daadgurayay mashruuca marka xiga wuxuu ahaa oo iyadana markaa meesha ku jiray tabin toos ah oo warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ay tabinaysay oo hadba halkii ay shaqo ka socoto codbaahiyaha ee warbaahinta islaamiga alandalus wuxuu allah subxaana watacaala u fududeeyey in uu tago islamarkaana ummadda usoo bandhigo xaaladda halkaa ka jirto dhibaatada ee dadkaasi fatahadahu ay gaarsiiyeen iyo weliba sidoo kale waxtarka mujaahidiinta oo runtii iyagana isku howlay marka warbaahinta islaamiga alandalus waxaa la dhihi karaa marka iyadana aad ayay ugu qayb qaadatay mashruucaasi markaan usoo laabto su-aashaadii ahayd qeyb ayaad ka ahayd sax runtii safaro badan ayaan galay qeyb ayaan ka ahaa muddadaas meelo badan ayaan tagay haba ugu badnaate eh jubbooyinka oo markaasi labada gobol hal maamul u lahaa min laga soo bilaabo salagle ilaa jamaame safaro waxaan ku tegaynay isbuuci ah oo mar kasta waan tegaynay oo shaqo ayaan kasoo qabanaynay marka faysalow runtii marka xaaladaasu waxay ahayd xaalado aan laga sheekeyn karin oo aada u fara badan waxaan xasuustaa marsada amaba halka ay doomaha ka baxaan ee ay ka dhaqaaqaan waxay ahayd halkaa loo yaqaano garoonka macalaada xashiirow ku dhowaad toban doomo ka dheereeya ayaa halkaa ku xirnaa oo ka baxayay qaar waxay aadayeen min bu-aale ilaa salagle saakow ay aadayeen qaar kale waxay u jihaysanayeen dhankaa iyo degmada kamsuume ilaa jamaame halkaas ayay aadayeen safaradaas waxa ugu badnaa nala safriyey waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo ka mid ah guddigii markaasi xarakadu ay u magacowday fatahaadaha runtii marka meelo kala duwan ayaan tagnay raashiin kala duwan ayaa la qeybiyey xiliyada qaarkood habeen ayaa la soconayay ma jirin leerar la isticmaalo waxyaabaha ugu badnaa ee markaa laga baqayay ee marka shilalka keeni kara inay doomaka nala rogmadaan waxaa kamid ahaa webiga labadiisa dhinac tuulooyin ayaa runtii loo kala gudbaa marka xeriga amaba fiilada ku xiran ee labada tuul isaga kala gudba doomaha kale oo ay biyihii ka kormareen ayaa doontii ad saarneed iyadoo socota waxaa laga yaabaa inay madaxa ku dhufato kadibna ay doontii sidaa ku rogmato waxyaabaha ugu badan ee markaa wadaha doonta uu nagula talin jiray waxay ahayd in aada looga fooljignaado maraha qaar waxaa laga yaabaa xerigii oo meel geesa inta soo gala inuu qof la harabo ama qof qoorta ka galo ama markaas qofku waxyee la gaarsiiyo mararka qaar waxaad arkaysaa tuulooyin amaba deegaano la deganaa oo ay biyuhu ka sara mareen oo runtii halkaas waxaad arkaysaa guri ay kasoo muuqato keliya jiingadii amaba tiirka gurigu kasoo muuqdo meelaha qaar geedihii ayay biyo qarinayeen waxaa sidoo kale jirtay marxaladii xigtay ee ahayd marxaladii dib dad u celinta oo dadkii deegaanadooda dib looga celiyey tuulooyinku marka haddana dadku waxay u baahdeen in haddana juhdi badan la geliyo deegaanadii burburay wixii markaa la tari karo dadka loo taro deegaanadooda dib loogu celiyo dadka deegaanada marka lagu celinayo beerihii waa ay baaba-een gurihii waa ay baaba-een haddana mar kale mujaahidiintu waxay isku howleen in dadkaasi haddana wax la taro waana lagu guuleystay alxamdulilah oo dib ayaa haddana mar kale dadkii deegaanadooda dib loogu celiyey haddii deegaanada dadka dib loogu celiyo shaqadii weliba ay dhiman tahay oo waxaa ugu dhiman shaqooyinkii ugu adkaa marxaladii kaloo la galay ee guddigu haddana ay bilaabeen waxay ahayd marxaladii ahayd dib u habeynta amaba dayactirkii webiga min salagle ilaa jamaame runtii webiga waxa uu noqday wuu baaba-ay sida balli biyo kale hareerihii amaba qararkii webiga ayaa waxaa baabi'iyey fatahaadihii xawliga ahaa ayaa ku dhuftay oo waa ay baaba-een mar kale marka guddigu wuxuu sameeyey sahan kormeer ayaa guddi ayaa loo saaray waxaa lasoo sahmiyey farihii webiga ka baxay oo dhan ayaa lasoo diiwaan geliyey kadib waxaa loo istaagay in haddana dib u habeen amaba dayactir lagu sameeyo dhammaan kanaaladii webiga ka baxay iyo webiga laftirkiisaba waa tii ee laga dheehanayay muuqaaladii alkataib ay soo saartay oo runtii shaqadii baaxadda lahayd ee guddiga gurmadka fatahaadaha iyo qalabkii iyo makiinadihii saacadaha badan shaqaynayay sidoo kale shabeellada hoose meelo badan ayaa laga qabtay ee degmooyinkan kale een horey u xusnay ee shabeellada dhexe gedo hiiraan baay bakool dhammaantood raashiin ayaa dadka la gaarsiiyey qaarkood runtii waxay daawooyin ayaa loo sameeyey webigan jubba ayaa marka ugu darnaa uguna dadka badnaa ee meelihii ugu badnaa ee tuulooyinka ugu badnaa ayay ahayd marka shaqada ugu xoogan halka ayay ka socotay mar kale ayaa la dayactiray webigii waqti dheer ayay qaadatay waxayna soo gaartay ilaa iyo bishii sagaalaad ee ramadaan ayay soo gaartay oo dabayaaqadii bishii shacbaan aakhirkeedii shaqooyin ayaa laga soo qabtay oo aan ku tagnay laga soo bilaabo degmada bu-aale ilaa jamam ayaan ku tagnay oo shaqooyin laga qabanayay oo runtii lagu dayactiriyey webiga waxaa sidoo kale qayb ka ahaa dayactirkii wadooyinka oo wadada isku xirta bu-aale iyo jilib ayaa la sameeyey wadada isku kuunye iyo iyo jilib qeybo kamida meelihii ugu badnaa shaqooyin markaasi deg deg aha ayaa iyadan laga qabtay gobolada kalena saas oo kale ama wilaayaadka kale iyagana wadooyin iyo waxyaabo markaasi gogo-ay guddigu dib ayay u habeeyeen waa tahay cismaan intii gurmadkaasi uu soconayey maxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad la kulantay waad mahadsan tahay faysal haddii la dhaho maxaa kugu yaab badnaa intii aad ku jirtay howshaasi baaxadda weyn ee muddada qaadatay iyo safarkii kugu dheeraa ee aad gashay waxaa la dhihi karaa waxyaabo badan ayaa igu yaab badnaa waxyaabaha igu yaabka badnaa waxay ahayd safar ka mid a safaro safaradu way iska adkaayeen oo waxaa dareemaysay dad biyo ku socdaalaya oo biyo ku dul socda oo habeen iyo maalin soconaya oo jidna aanan jirin oo waddo aad si toosa u martay aysan jirin oo webi iyo duurna aanan kala aqoonin waxaa dareemi kartaa culeyska halkaa ka jiro waxyaabaha marka igu yaabka badnaa waxay ahayd waxaan ka baxnay halkii marsada noo aheyd amaba adoomaha kusoo xirinayeen aada cirow waana waxaa lagu socdo dhulkii duurka ahaa ee mootooyinkii gaadiidka lagu mari jiray waxaan ku marnay dooni dusheeda kadib webiga ayaan tagnay oo webigii iyo duurka lama kala saari karo keliya waxaa lagu kala fahmi karaa geedaha iyo mooska iyo cambayaasha oo webiga dhinacyadiisa webiga markaa ayaa la fahmi karaa webiga ayaan u aadnay dhanka bu-aale safar ayaan galnay xilli barqa ayaan ka baxnay halkaa jilib waxaan sii marnay marka buundada jilib duleedkeeda ah buundadii doonta ma kormari karto oo waxay ku qasban tahay marka in ay hoos marto buundadii qarkeedii ayayna biyihii joogaan doontii waa ay raran tahay oo waxaa saaraan agab kala duwan oo markaasi gurmad ayaan u soconnay tuulooyinka jilib iyo bu-aal isku xir ayaan u soconnay darawalkii doonta wuxuu nagu dhahay waa inaan hoos marnaa buundada oo aan ka hoos baxnaa markaasaa wuxuu nagu yiri waxyaabaha igu yaabka badnaa ka mid aheyd waa inaad horey isugu tagtaan si culeyska horey loo saaro oo markaasi ay doonta culeysku markaasi horey la saaro ay u degto kadibna ay buundada u hoos marto halkii ayaan isugu tagnay alaabtii la watay oo cusleed ayaa halkii la isugu geeyey kadib markii halkii alaabtii la isugu geeyey in yar ayay doontii madaxa la gashay buundada qaybtii bannaankana sar ay u qaadan tahay mar kale ayuu nagu dhahay hoos usoo halkan soo aada oo haddana dib usoo baxa mar kale ayaan gadaal isugu tagan agabka la geeyey doontii waxay ku qasbanaatay inay buundada hoos gasho halkaana banaankan uma bixin gadaalna waan kasoo gudubnay waxaan ku jirnaa marka buundadii hoosteeda kor waxaa naga jira shubkii buundada hoosna biyihii ayaa naga jiro doontii horena uma socon karta gadaalna uma socon karto annaga marka waxaan galnay xaalad aad u adag waxyaabaha marka waxay ka mid kahayd aadka inta aan safarka ku jiray ee runtii aan dareemay darawalkii marka wadihii amaba hagihii doonta wuxuuna leeyahay waxaa aad markaa loo qaadanaya amarka kasoo baxaya darawalka doonta muddo dheer kadib allah subxaana watacaala wuxuu noo fududeeyey in aan halkii ka baxno oo aan banaanka u baxno oo webigi u baxno buundadii ka hoos baxno waxyaabaha igu darna ayay ka mid ahayd sidoo kale waxaa jira intaa safarka ku jirnay roob ayaa nagu da-ayay waxaad dareemi kartaa doon dusheeda ayaad saaran tahay meelaad u degto oo bannaane ma lahan deegaan aad ka gasha amaba guri ma jiro sidoo kale waxaa kuu dheer qalabka aad wadato oo ah qalab electronic ah oo runtii biyaha aad kala baqayso naftaada waxaa kaaga daran markaasi inaad ilaashato qalabka aad wadato sidoo kale inta aan shaqada ku jirnay waxaan ku weynay qalab oo ay biyuhu naga qaadeen waxay ahayd marka marxalad runtii aada u adag waxaan ku qasbaneen mar kasta oo safar la galayo inaan qalabka badsanno oo aan qalab dheeraada qaadano si haddii ay kuwaan kaa cilidoobaan ay biyo kaa galaan amaba ay biyuhuba kaa qaadaan inaad isku bedelato aad shaqadaada sii wadato marka runtii shaqada noocaya ay ahayd waxyaabaha ay runtii aan la yaabay waxaa ka mid ahaa wadada isku xirta jilib iyo bu-aale ee gaadiidka lagu mari jiray waxaan ku marnay doon qayb ka mid ah doomihii ayaan ku marnay marka runtii xaaladaas iyo marxaladaas ayaa lasoo maray sanadkii aanu soo dhaafnay ee kun afar boqol afartan iyo shan hijri allah subxaana wa tacaalana waa uu naga soo bixiyey iyadoo ay mujaahidiintuna ee dhexda u xirteen sidii dadkaasi muslimiinta ah ee masaakiinta ah ee fatahaadahaasi ay saameeyeen loo samata bixin lahaa allahna waa uu ku guuleeyey intii loo kari karayna waa loo karay oo waa lagala soo baxay runtii dhibtii iyo runtii wixii dhacay oo ahaa wax aan runtii la sawarin karin oo aan laga sheekeyn karin dhibaatadooda waxyaabaha aadka waxaa ka mid ahaa masaska iyo bahaladoo kale waxaad arkaysaa geedaha la hoos marayo iyagana geedihii ayay naf ka soo raadiyeen oo mararka qaar waxaa laga yaabaa inayba doonta kugu soo dhacaan faysalow marka haddii aad marka wax iga weydiisay marxaladii fatahaadaha intaas iyo inka badan ayaa runtii la dhihi karaa marka laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa waxay ahayd waqti aan soo marnay allah subxaana watacaalana uu noo saqiray lagana soo gudbay marka intaas ayaan kusoo koobayaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu